bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamij gaara oo ku saabsan maantay taariikhdu tahay saddexda bisha may waa sanad guuradii koob iyo tobnaad ee kasoo wareegtay geeridii naxdinta lahayd ee ku timi madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan allaha u naxariistee marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal islamarkaana ahaa shakhsigii salka u taagay dowladnimada iyo nabadda somalilan ay ku naaloonayso si heer qarana loogu aasay lixdii bishii may ee sanadkii labadii kun iyo labadii magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil saddexdii bishii may sanadkii labadii kun iyo labadii maalin jimcaha maantoo kale goorsheegtuna ay ku beegnayd saddexdii galabnimo wakhtiga geeska afrika ayay ahayd markii lasoo sheegay geeridii geesigii ka baxay somalilan waxaanuu warkaasi naxdin ku noqday dhammaanba ummadda somalilan dal iyo dibadba marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaalna ilaahay naxariistiisii jannaha ugu deeqee waxa uu ahaa wiilkii curad ee aabihii xaaji ibraahim cigaal iyo hooyadii khadiijo maxamed cismaan dhammaantoodba eebba ha wada naxariistee marxuum cigaal waxa uu ku dhashay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaaliyo labaatankii degmada oodweyne ee gobolka daadmadheer xarunta haatanowa waxa uu ku barbaaray gobolka saaxil halkaas oo uu ku qaatay waxbarashadiisii malcamad qur-aanka ilaa dugsigii sheekh waxaanuu waxbarasho la xidhiidha dhinaca dhaqaalaha u tegay magaalada london ee dalka ingiriiska sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afariyo kontonkii iyadoo markii uu dhammaystay waxbarashadana uu u jeestay dhinaca siyaasadda xilligaas oo da-diisu ay aada u yarayd islamarkaana la tilmaami jiray inuu aada u xiiseyn jiray marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu wadanka dib ugu soo laabtay dabayaaqadii sanadihii kuntomaadkii xilligaas oo ay aloosnayd dabayshii xornimadoon wuxuuna cigaal ka mid noqday xubnihii ugu firfircoonaa ee dhallinyarada somalilan ee wakhtigii ingiriiska u ololeyn jiray xorriyadda iyo helitaanka calanka madax banaanida somalilan kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii allaha u naxariistay marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa loo doortay inuu noqdo xoghayihii guud ee xisbiga ee s n l oo safka hore kaga jiray xisbiyadii u halgamayay gobonimadoonka somalilan allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu horkacayay wafdigii somalilan ee dalka ingiriiska u tegay sidii ay somalilan u heli lahayd calan iyo madax banaani ay ka qaadato mustacmarka ingiriiska oo ay hoos iman jirtay shan iyo labaatankii bishii may kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wuxuu marxuumku gacantiisa ku saxeexay in ay somalilan xornimadeeda ka qaadato dowladii ingiriiska taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa marxuum cigaal ku wehelinayay heshiiska xubno ay ka mid ahaayeen dubacal yare axmed keyse suldaan cabdilaahi suldaan deeriye suldaan cabdirashiid suldaan deeriye michael maryaamo iyo xaaji ibraahim nuur maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu noqday hogaankii u horeeyay ee somalilan kadib markii ay xornimadeeda gaadhay lixiyo labaatankii bishii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii haddaba markii la helay madax banaanida iyo gobonimadii somalilan marxuumku waxa uu hormood ka ahaa shacbigii reer somalilan ee qiiro u hayay inay arkaan calan ummadda soomaaliyeed oo dhammi wadaagto kuna naaloon jiray helitaankooda waxaanay labada dal ee somalilan iyo soomaaliya ay noqdeen hal dowlad kowdii julaay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oo iyaguna ay xilligaasi ka qaateen gobonimadooda dowladii talyaaniga marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal naxariistiisii janno ee baha ugu deeqe wuxuu noqday wasiirkii gaashaandhiga ee u horeeyay soomaaliya maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa kaloo uu noqday wasiirkii tacliinta ee soomaaliya sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii hase yeeshee waa uu iska casilay golihii wasiirada ee waddankaasi isagoo hogaamiyey ka noqday xisbi mucaarida oo lagu magacaabi jiray s n c markii dambena wuxuu ku biiray xisbigii s y l tobankii bishii julaay kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii maxamed xaaji ibraahim cigaal uu noqday ra-iisul wasaarihii soomaaliya markii cabdirashiid cali sharmaarke loo doortay xilkaasi madaxweynenimo koob iyo labaatankii bishii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo sagaaliyo lixdankii markii inqilaabka milatari ee hogaaminayay maxamed siyaad bare uu ka dhacay soomaaliya dalkii laysku odhan jiray maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii u dambeeyey ee dowlad soomaaliyeed ee lasoo doorto iyadoo ay xidheen xabsigana ay u taxaabeen taliskii siyaad bare oo uu ku jiray ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sideedankii bishii labaad marka laga reebo muddo sanad ka yarayd oo ahayd kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii ilaa lix iyo toddobaatankii oo loo magacaabay danjirihii soomaaliya u fadhiyayey new delhi dalka indiya kadibna mar kale xabsiga lagu celiyey kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii waxaa marxuumka mar loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyihii rugta ganacsiga laakiin kuwuu raagin jagada ee uu iska casilay burburkii dowladii soomaaliya kadib maxruum maxamed xaaji ibraahim cigaal ee banxariisiisii jannaha ugu deeqee wuxuu ka qayb galay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii shirkii dib u heshiisiinta ee soomaaliya ee lagu qabtay dalka jabuuti marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal shantii bishii mey ayaa waxaa loogu doortay shirweynihii beelaha somalilan ay isugu yimaadeen ee magaalada boorama inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyadoo xilkaasi ay kula tartamayeen madaxweynihii isaga ka horreeyey marxuum cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur iyo cumar cabdiqaalib waxaana jagadaasi markale dib loogu doortay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii shirweynihii beelaha somalilan ay ku yeesheen magaalada hargeysa waxaa xilkaasi kula tartamayay wakhtigaasi injineer maxamed xaashi cilmi iyo salibe maxamuud aadan oo haatana gudoomiyaha golaha guurtida somalilan wakhtigii uu marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweynaha ka ahaa somalilan waxyaabaha sida weyn loogu xasuusto waxaa ka mid ah qaramayntii iyo hubka dhigistii maleeshiyaadka aasaaska nidaamka dowladnimo iyo weliba hay-adaha qaran iyo sal udhigidda nidaamka dimuqraadiyadeed ee somalilan kaas oo aynu maanta midhaheeda harsanayno marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal naxariistiisii janno eebaha ugu deeqay waxaa sideed iyo labaatankii bishii abril ee sanadkii labadii kun iyo labadii uu daaweyn dhinaca caafimaad ah u tegay dalka koonfur afrika iyadoo wakhtigaas wehelinaya marwadiisa kabtoon xaaji daahiro cigaal xubno ka tirsan guulihiisii wasiirada ee wakhtigaas oo ay ka mid ahaayeen wasiirkiisii arrimaha dibadda maxamuud siciid gees iyo wasiirkiisii warfaafinta cabdulaahi maxamed ducaale eebanaxariistiisii jannaha ugu deeqay marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu guursaday intii uu noolaa shan dumar ah wuxuuna dhalay shan caruur ah oo kale ah saddex wiil iyo laba hablood oo ay u wada dhashay allaha u naxariistay marxuumad caashe siciid caabi waxaana daba dhegaystayaal soo qaadan doonaa khudbadihii taariikhiga ah ee marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal uu ka jeediyey fagaarayaasha masraxa somalilan
isagoo cariira oo sidii uu hooyadii ku dhaqay oo nadiifa waxay leedahay wuxuu dambilahaa kii dibayda saaray ilaahay waa ka badbaadiyay asaga oo way ogaadeen wuxuu dumaadaan inay un ka wada kumaanayaan wixii wanaagsanaadaana kulli aan kulligood ku wada hagaagayaan ilaahaysa ilaahbay ka yaaba ilaahay ka yaaba ilaahay ka yaabuda degaysa waxaanu leeyahay weynka wax imaane olaynu doonayno inaynu ku dhaqano oo meelna ku gaadno guul Thank you.
waxaanu idinka soo minguurinay si kooban gudbadihii hore ee madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan ee geeriyooday allahu naxariistee marxuum maxamed ibraahim cigaal dad aan tiradooda la soo koobi karin oo hadday ugu yarin lagu qiyaasi karo nus milyan qof ayaa isugu yimid subaxnimadaasi garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera magaalada berbera may ahayn habeenkaasi mid la qiyaasi karo xaddiga dadka ee isugu soo baxay ama ka soo boqoolay dhammaanba gobollada iyo degmooyinka dalku uu ka kooban yahay iyo dibaddiisaba subaxaasi waxaa ka soo duulay dalalka aynu jaarkanahay wufuud caalamiya oo ka soo qayb galay aaska madaxweynihii geeriyooday ee jamhuuriyadda somalilan allaha unaxariistee maxamed ibraahim cigaal waxaa guud ahaanba dadka isugu yimid halkaasi si aan qiyaas lahayn ay uga tiiraysnaayeen geerida ku timid madaxweynaha marka laga reebo dadka ka soo boqoolay dalka gudihiisa ee gaadiid soo raaci karayay gaar ahaana gawaadhida waxaa iyaguna aan tiro lahayn dadka ka soo duulay dalalka dibadda ee diyaaradaha soo raaciyay toddobadii iyo shan iyo toban daqiiqo ee subaxnimo markay saacaddu ahayd ayaa ay soo caga dhigatay garoonka magaalada berbera diyaarad laga leeyahay dalka south africa oo siday meydka madaxweynihii geeriyooday allahu naxariistee maxamed ibraahim cigaal habmaamuus heer qaran ah ayaa loogu sii talagalay in lagu qaabilo meydka marfuunka geeriyooday qaar ka tirsan cutubiyada ciidanka jamhuuriyadda somalilan ayaa iyagoo diyaar ku ahaa garoonka salaan had maamuus oo madaxweyne ayaa ay ku qaabileen markii diyaaraddu ay soo cagadhigatay ee laga soo royey meydka madaxweynaha geeriyooday waxaa loosii diyaargareeyey in loo qaabilo si herqaarana iyadoo uu taagan yahay madaxweynaha somalilan mudane daahir riyaalo kaahin iyo qaar ka mid a wufuuddii ka socotay dalalka dibadda ha ugu horeeyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka etoobiya oo isagu subaxii axaddii ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera saddex ka mid ah wiilasha uu dhalay madaxweynihii geeriyooday iyo gabadh ayaa iyagu waxay galeen halka diyaaradda ee lagu siday meydka madaxweynaha geeriyooday waxaa kale oo iyaguna raacay diyaaradda gudaheeda la galay qaar ka mid ah ciidanka oo ku jeena qaaran calanka jamhuuriyadda somalilan
Thank God.
xunku waxa isagoo ka hadlaya sida uu dal iyo dadba u hogaaminayo waxa uu yidhi maanta yaa objective bisifa maxay hayday saraaxiya inaan u tilmaamo waxay dhacay danteenna qof caashaq bay u naqaan weli inta la fadhiisto waar maxaa inoo danayaa yidhi ma garanaynaa danteedu maxay tahay ma layidhi inta aynaan garanaynin danteedu ee aynu talba ama afmishaarnimo ama qabiilakii ama maxay hayday adigu dantaada yar fulso ay intaynu waxaan danteenii ahayn daba joogno beenaale kay kaliyaynugu noqda oo daalim oo daa'ira oo daa'ira ma waayo anugu noqon maayo ballan baan idinka saaray maalintaan idin wadi kari waayo aan idinla idinla idin hogaamin kari waayo waa idinka tegay laakiin ul idinku ururin maayo idinkan baasi maayo waa idin hawl yar tahay sida laydinka baasi way hawl yar tahay sida laydin edbista way hawl yar tahay sida hogaana idinku xidhaa way hawl yar tahay sida taasoo kale aad ugu sameeyaan in madaxa beri aada iyo aad bay hawl yartay taasoo kale in berito nin madaxoo difaama ka taaglaynaya sameeya waxaa maanta marka fakinka maanta idiin egi wuxuu yahay sidee baa maxay ku dhacday maxaanay kula dhordibna ugu dhacday maxay shalay ku dhacday maxaanay saddex shaal mar dambe ugu dhici karin taa weyse la weydiinay waanan jawaabtu mid qura mid qura wey shalay taa yaa galayso erig boqolkiiba shan iyo toddobaatan baa raggii booska baxanayay meesha markaynu ka soo baxnay baa rag yidhi waraabahaan iska ilaalin waraabahaas aan iska ilaalin waama waraabaha markii dooranayay shan iyo toddobaatan muwaadiniin yaa gashay maxaan ku akriyay maxay ahaayeen maanta kii shalay la dooranaya intaas isku raacday ba ortay iyo waraabaha maanta laleeyaha laydinka celiyo muxuu galay waxa weeye dantiini bay ehay idinka markaa lay dooranayana dan layguma doono ee calaf ilaahay ii qoray bay maanta marka maxay aynu wada joognaa weli ilaa aad dantiina garataan oo waxay dantiina ku jirta meeshaa wadadaas weeye dantayda waxay marayaan lagu xifdinaa shaydaan ha noqdo jin ha noqdo jaan ha noqdo midow ha noqda mideer ha noqdo waxa wadadaasaa danta waxay marayaan wax naga dhaxeeya taa markay ilahay idinku ilhaamayaa garataa weligeed dib u dhaci weligeed dib u dhaci mayso waxa waxa noogu hagaya waxa weeyaa ka fakirtaa waa maxay danteena waddo u fara dantiina waddo u fara minnaba hadin jeclaysina iska dhaaf min nacbaysina iska dhaaf dantayadii waa taas waxay wadaan wax dantayadii waa taas garta dantiina ilaa aad garataan waxaa dantiina dawladdu waxay tahay halkayna waxmada qabsana maxaa dawladdii ka firaysana danta aad u diratee ila ninkaa ninkii ethoobia ee aad hoora u dirato xoolaha raacda riwardeelaan ku raacay adiga gaalahan ku raacay adiga irmaankaan ku raacay adiga adigaan ku raacay adiga maqashaan ku raacay intaasaan ku raacay sida galabta marku soo waa la tiriya waxba waxba ka rumayn soo wada xeero bal waxaa maanta ka biraysaa dawladda ee waxaan dan ahayn oo aan maxay ahayd wax allaaliyo wuxuu wuxuu wax ka faa'iidii jiray laga shubaayo maalin walba halkana reerbahelo reerbaakna la hadlo berigaan meesha ku xidho ayaa maktab keligaa markaas labiyo toban sano ku xidhnaa tafakiraad wax kale markaa wilaaya soo shaakay ayaana soo shaakiyey ku joogaasaan raggii aanu saaxiibka ahay marka waxa kasoo gaara kasoo waan soo akri waxba soo akri ayaa raggii ka fakiyey markaasaan rag badan waa dhawn maxaa ku wada maalin kula erxagmada aanu tiri wax xusuusan waayo maalin kula mid maaweero aanu tiri wax xusuusan kari waayo qaabkaasi baan odayna waa hebla ka warrama bilan caynka inta harama loo qayba ma waxaan laalo waxaanu fahinnay waan maxaa ku wada deebaa rag ayuu baan kuyidhi rag badan badan intii u badnay rag yaan macruufka waana way nimanka maxaa ku wada kaasaa maantana ku wada fadhida kulligii ku wada fadhida dowladoo kale marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa kale oo uu ka hadlay hadallada ka soo baxa dowladda soomaaliya ee sheegaya in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay waxaanu yidhi waxay dhacay lixdankii laba sandadood qura laguma soo koobi karo waxay u soo baxa inagilisaha muxuu ahayd brigaadaha minister ahaa ayaa wuxuu yidhi dabayl ayaa caalamka maraysa wax hiigan ee hore u jiri jirayna bedelaysa wiil daf joogta ayaa dhacaysa marka lixdankii waxaa joogay dabayshaas ayaa waxa waday ra'yi baa laga hore usoo dhisnaan jiray daweyntiisa soomaaliyeed halaysu geriy oo ay ka timid usantaa soomaaliyeed waktigii gariis uu haystay afar sooma afarta afar soo afar dal oo soomaaliya jabuuti baa ka noqday inta kala hayay ilaasa afartii dar dawlad qura cimilad iyo lacag qura iyo administration qura uu yeesho soomaalida somaliland iyada inta wax haysataa berigaasi wax qabsa ay gacan qabsa waxa ay leedahay marako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wadajirku ayaa berigaa la fikrada weyraha greater greater soomaaliya berigaa dagaalkii smucinayay ayay dhawas lixdankii haddaba berigaasaad ogti oomanaanta loo oomay loo oomay in soomaali maxay ahayd kulligeed meel laysugu geeyo berigaas ayay abuuran laakiin macalasaf inta laga fadhiistay oo la yidhi sideebay ku iman kartaa wixii siyaasiya markii aad arrin siyaasiya markaad doonto inaad fuliso in cadifad iyo sidaasaan doonaya kuma fuli karo waa in loo dhigaa takhdiib bilaan loo dhigaa waa sidee buu ku iman karaa ra'yigii annagu markaa lixdankii iyadoo aan wax takhdiidaho badan oo la dhigay aan jirin dadkii ayuu xaggaa ugu tagnayna kulligii aan sidii anagu biijmaac aanu ugu isaga uga wada raalli ahayn israac ama ugu wada haraadanayn aan loogu wada haraadanayn ayaa la israacay bilowgii waa laaxan ka galay bilowgii ayaa laaxan ka galay oo labadii aagta aagta diyiniyadeedii aanu kaba anagu ka fulinay hargeysa xamar lagana fulino la goone ayaa laga fuliyey marka dadka looyahay waxay yidhaahaan juridical yani sharciyan marka looga doobasma raacan sharci israac sharciyihi ma dhicin waayo waxa in waxa lawada baaskarayo qaymihii qura oo dalka isku yida isku xidha in la baaskarayo waa un maxay taas hadal weeye mise dalka sidasan wada ayuu wada jiray waa israacay way waad mahadsantahay waxaa kaloo ku weydiiyey adigu laftigaagu goorma ayaad aad istiri isku tagaasi khalad buu ahaa amaba se waa aad ku dadaashay kolkaa wixii laga bilaabo inaad khaladkaa aad saxdid haddii xitaa ay kula gaadayso kala goyn khaladka anigu markii hore ee aan meesha raacnay laaxun baa galay khalad muu ahayn laaxun baa galay laaxunkeedahaan ka kashanay waa jirtay maraadu baarlamanka weli maxay hayde xaggaa ka sheegnay weli waar wixii laaxun baa gudaha laga saaro laakiin oo muddo laysku hayay laysku hortaagna laakiin waa laska liqay taas labadii daliway israaceen baa loo ayaa loo loo loo israafay labada jeesoodba soddon sano waa kii la wada jiray israacan markaa kala go-an iminka waxaa keenay laga habo waxaa dhacay maanta soomaaliya aanay jeliba dawla mascuunaya mooyaane xamar maanta ay tahay meel laga guuray oo baaba'day goostan ay tahay iyo wixii dhashay soddonkii sano khusuusan ninkii iyo afweyne buuka ka madax ahaa wixii dhashay oo feeshan ahaa waxaa jiray ka warrami maayo waa lawaa laga wada warhayaa dalka soomaaliya la yidhaaho shan boqol oo kun oo ka mid ahaa ayaa ayaa carro markaa abulxabash kaaman cayreen ku jira dawlaha cayr ka dhigin maahayna waa dadkii hargeysa dhisay ee burco dhisay ee elbaabo dhisay ee hodanka ahaa wiil oo la eriyey oo yaftooda la cararay ilaa maxay east africa yurub meel kastaba north america oo dhan meel walba dadcaymada ayaa geey ayaa jooga oo wadankan ka cararay niman aan la yaabo oo maanta ka madaxa muqdisho madax ka sheegta oo cid ka madaxa ma jirta madax ka sheegta ayaa waxay dhahaan israaca soomaaliyeed muqadas kelida muqadaska ayay garanayaan umahay maayo waxay tahay muqadas waxa weeye wax dhowran oo ilaahay loo nisbeeyo oo nadiifayn marka muqadas u sheegaya waxa maanta soomaali dhex maray waxa kala kaxeeyey waxa kala dilay ninka muqadas sheegaya muqadas ilaa garanay wax laa haddaba haddii maanta waxaad weydiisay goormaad in dadku kala googo waxaan goortay dadku inuu kala goo markii aan arkay dadkii reer waqooyi oo tashanaya oo tamar leh oo waxay dhexdooda yimays xalay dhale ka noqday oo maamuladayo dalkoodii iyo dantoodii ina laga sugo markaasoo layidhaha lagu xidho nin isagu daraysan kari waayo nin dhiigoodii inuu kala inuu isu xalaaloobo banaystay wara dad iscunaya dad tashaday iskuma xidnaan karaa
koob iyo soddonkii bishii may ee sannadii laba kun iyo kowdii ayaa shacbiga somalilan ay u dareereen afti uqaadista dastuurka dalkani jamhuuriyadda somalilan kaasi oo dadku ay u codeeyeen tirada ugu badan boqolkiiba toddobiyo sagaashan ayaa ay dadku haa ugu codeeyeen dastuurkan dastuurka ayaa xikmadda ku qarsoon ay ahayd isagoo xalaalaynayay jiritaanka iyo qarannimada dalka jamhuuriyadda somalilan taasi oo ka turjumaysay sida dadku ay u wada oggolaadeen waxay ahayd marxalad kala guura waxaa soo xidhmay cahdigii ahdi qarameedka ee dalkani lagu maamulayey waxayba furmay hanaanka dimuqraadiga ah waxaan leeyahay marka annagu axsaabtii waa waa la furay talo aynu wada tashanay oo dastuurkeenna ku qorannay waa lagu furay ilaa maanta toddoba xisbi ayaa ka hirgalay somalilan waxaynu u badheednay in la loolamo in la loolamo oo loo tartamo kuraasida iyo madaxnimada iyo maxay hayday manaasibtaba in loo wada tartamo oo idinku aad noqotaan cidda bixinaysa nin waliba halkaa uu idiin yimaadu yidhaho anaa maanta idi nin walba idinka wanaagsa dhinacgaan waa idin baabi'iyey aniga idin dhaamaya anaa wixii soo kabaya mid waliba idinka aad dabeeto idinku waxaa la yidhi waxaa lagu sheegeebaya raggii gobta ahaa ee xakiimiinta ahaa ee soomaali aynu ka soo fircannay waxay odhan jireen waxaa lagu sheegee maankaaga la kaasho marka axsaabtaasi mid waliba idiin keeno wuxuu barogaraamo haysto iyo wuxuu damacsayu dalka qabto iyo siduu doonayo inuu dhaqaalihiinna iyo diintiinna iyo dalkiinna u habeeyo markaa maankiina la kaashataan cidday idinla noqoto inay dantiinni raadkeedii hayso oo ay ku taagan tahay ayaa wuxu dhiibanaysaa ayaa wuxu dhiibanaysaa ta laga cararayaa taa wey in dadkan dadkan gacantiisa ay gasho kaasi waxa uu ahaa dhegaystayaal madaxweynihii dalkani jamhuuriyadda somalilan ee geeriyooday marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ka hadlayey kadib markii la furay nidaamka asxaabta badan islamarhaantaasina la dhaqangeliyey sida uu dhigayay dastuurkeena qaranka dalkani jamhuuriyadda somalilan marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ahaa aabihii dimuqraadiyadda dalkani jamhuuriyadda somalilan ayaa isagu furay nidaamka asxaabta badan waana kan isagoo ka hadlaya amuurahaasi marka waxaan waxaan anugu maanta ii soo jeedeen waxa weeye waynu dhaafna shirbeeleen maalintaynu dastuur samaysanay ee toddoba iyo sagaashan boqolkiiba toddoba iyo sagaashan ku ansixinay ee aynu caalamka u sheegnay ee aynu bablish garaynay maalintaasaynu ka tallaabsanay shirbeeleed ka tallaabsanay laakiin waa sidaan waa sidaan idhi allayu alla kama dhiga ee haddii bilaaw in taladiinu laga xumaato oo ay noqoto in shirbeeledo somalilan waa waa u dhammaatay wax dambe oo isu imanaya ma jiro waayo labadaa qolo isu taagan labadaa qolo ayaa isu taagan oon qolona shirib qolo kale u ogolay qolona inay waxyadii ka hadlo qolona inay wixii bixiso toban sana isasiisay qolona toban sana uu ka maqnay ku xil qabay marka waxaa leeyahay shirbeele haddii la isugu yimaado waa fidno ninka doonayaana ma aha daldoon ma aha intiqaab doon kaasi waxa uu ahaa dhegaystayaal allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee dalkan jamhuuriyadda somalilan marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal